hay-adda b s i ayaa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ku wareejisay agabka adeegyada caafimaadka ee aasaasiga ah looguna talagalay afartan iyo toddoba xarumood oo ku yaala banaadir galmudug iyo jubbaland wareejinta agabkan caafimaad ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya titoresa maryan maxamed xuseen iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda b s i titor maxamuud cismaan madaxa hirgelinta mashruuca covid nteen ee hay-adda b s i iyo cabdiraxmaan cali mire kusimaha agaasimaha waaxda qalabka dawada ee wasaaradda caafimaadka ayaa ka warbixiyay agabka jaale wasiir kusoo dhowow madashaan maanta joogno oo dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda b s i ay kula kala wareegayaan qalab iyo daawo loogu talagalay mashruuca adeegbixinta caafimaadka oo ay wada fuliyaan bankiga adduunka iyo wasaaradda caafimaadka oo implementing bartner ay ka tahay b s i jaale wasiir sida aan la soconaba subliyskan ama daawadan waxaa loogu talagalay xarumo ku yaala gobolada maaragta stediyada galmudug jubbaland iyo banaadir waxaa maanta u taagannahay oo farxad noo ah in oo aan in aan maanta wareejinayno daawooyin iyo agab looga tiragalay mashruuc oo la yidhaahda covid nteen e p h s oo iskala shaqeeyaan hay-adda b s i iyo wasaaradda caafimaadka oo deeq bixiyaashan ay noo yihiin waal bankiga marka waa qaybtii labaada noo imaatay qaybtii u horreysay marna ay timid xarumihii waa loo qeybiyey qaybtii labaad oo maanta ka kooban afar container oo dhowr daawo kala ah agabe ay ku jiraan aan maanta wareejinayna insha allah haddii waxyar aan guda gala mashruuca mashruuca waxaa leedahay covid nteen e p h s titoreso maryan maxamed xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u mahad celisay hay-adda b s i waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa hay-adda b s i oo muxuu ahaa qalabkan iyo agabkan iyo daawadan afarta muxua contaynar ee daawada ah ee maanta horteenna yaallo ay noo soo nagu soo wareejisay oo muxuu ahaa qalabkan ay noo soo gaday waxaan leeyahay aad iyo aada umahadsan tihiin wuxuu ka yimid saboortigan wasaaradda caafimaadka oo muxuu ahaa covid nteen oo wada taqaaniin wakhtigii adkaa shaqaynayay si loogu talagalo lacagihii ka soo haray in daawo loogu gado emsajyadeenna aad iyo aadaan ugu faraxsanahay gobolka banaadir jubbaland iyo galmudug oon dareemayna dad badan oo u baahan heeltisantarada emsajooyinka caafimaadka ah inay daawooyinkan ka faa'iidaysan doonaan waan ugu mahad celinaynaa mar labaad hay-adda gacanta maanta ku hayso oo muxuu ahaa howshaas waddo maantana adabka aan muxuu ahaa u dirsanay oo qalabkii iyo daawadii ay nagu soo wareejiso maanta ay noo keento waxaan ugu mahad celinaynaa dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa intaan iyo in kalaba insha allah in wasaaradda caafimaadka ay muxuu aha hore ugu sii wadi doonto daaweynta ka hortagga muxuu aha wax kasta oo u baahan dadkeenna soomaaliyeed gobol kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kasta ay joogaan ee caafimaadka ah in la horumariyo maxaa yeelay shan sano kabacdi waxaan u baahannahay meeshii aan rabnay inaan gaarno sababtoo ah waxaan leenahay higsi agabkan caafimaad ee lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa ka koobnaa afar kunteendhar oo isugu jira agab caafimaad iyo daawooyin